waxaan kormeerkeenii caadiga kasoo bilownay saldhigga wadajir ilaa saldhig galbeed oon hadda shirka jira ayd ku qabanayno intaas waxaan kusoo marnay howlgallay kormeer oo socod ah ooan ugu korgalayno nolosha iyo wadashaqeynta ciidanka iyo shacabka iyo amniga guud ee degmada wadajir degmadan waxay kamid kamid ahaan jirtay degmooyinka ugu amniga badan magaalada welina waa ku tirinaa inay kamid tahay oo argagixisadu aysan ku xoog badnayn si taas marka loo xoojiyo haddii dulduleelo yimaadeen ama cadowga uu fursado ka dhexeelay degmadan dhexdeeda waxaan ugu talagalnay inaan buuxbuuxinno meelahaas maalmihii u dambeeyey waxaa jiray degmooyinka galbeed qeybo ka mid ah oo laga soo tuurtuurayay eerboorka iyo meelo kaleba intaba si taas marka anoo og in dadaal ay ku jiraan ciidanka iyo laamaha qeybtan galbeed iyo guud ahaan ciidanka booliskaba waxaa loo baahan yahay in si wada jira la isaga kaashado meelaha cadowgaas uu fursadaha ka helayo maalin walba oo uu kaga dhibaateynayo meelaha muhiimka u ah shacabka iyo guud ahaan dalka oo dhan cid kastoo marka tuhun ku jiro ama cid kastoo aan u aragno inay fududeynayso wax kastoo amni darro keenaya waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga waafaqsan waxaana ka waantoodaa leenahay